بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل adakani baabu fadli ribaadi nagaadiga lagu nagaanayo fii sabiili illaahi sabiilka ilaahay iyo meeshii suquurta ahayd ilaalin xuduudii muslimiinta la ilaalinayo diyaarnimo loo diyaar yahay cadowgiyo wixii xaggiisa kaba yimaada bal fadliga uu leeyahuu baabkiisi yahay قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام بهرام الدارمي قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا ليس يعني بن سعد عن أيوب بن موسى عن مكحول عن شرحبيل بن الصمت عن سلمان قال أنه قال السند يردر أسانيد يردر مسلم kaba mid ah walowde kuwa ay ka tiro badan yihiin ruwaadda xadiidka warinaysana kollay waa ruwaad aynu soo maray dee kollay malaa ninkan shuraxbil ibnu samid ee saxaabiga ka warinaya ayaan dikrigiisu inagu badnayn isagana kitaabu salaad abwaabtii salaada musaafirka oo kale salaatu musaafiriin ayaan xadiid uu leeyahay kusoo maray hadda dabdigiisa siinta markay fadxiyaan miimta way ka way kasrinayaan oo shuraxbil ibni samid buu noqon siinta kasradeedana way soo naqliyeen haddii siinta la kasriyo miimtu way reebanaanaysaa oo can shuraxbila ibni simdi ayay noqon oo bal matalan markaas kasrada miimta iyo sukun baa ii wada yaala fadxa iyo kasrana way yaalaan kullay say kala tiina waa saas oo haddii siintu ay fadxisan tahay miimta kasrisan haddii siinta la kasriyana miimtu way reeban tahay oo sukun bay leedahay waanan bal matalan kolley dee taabiciya oo reer shaam ah can salmaana salmaanku waa salmaan alfarisi saxaabiga jaliilka ahaa khandaq iyo waktiyadaas baanu islaamkiisu ahaa dee intii horedna addoon oo ragda la leeyahay buu ahaayo walow wuxuu u yimi madiine iyo bilaada carabeedba sugid uu rasuulka soo bixi doono uu sugayo ay ahayd bal taas weeya salmaan اlkhayr siay noo dambaysaan qaala wuxuu uhi salma salmaan samictu waxaan maqlay rasuul اllahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulki ilaahay baan maqlay yaquulu xaaluu ku qowlayo ribaadu yawmi walaylatin ribaadu yawmin maalin nagaadigeed iyo walaylatin habeen ayaa khayrun ka khayr badan min siyaami shahrin bil soomkeed iyo wa qiyaamihi bishaa dhan oo habeenadiisa oo dhan oo salaad loo taagnaado taas buuli wa in maata ruuxa muraabidkeenagi ee muraabidkii hadduu dhintana jaraa waxa u soconaya calayhi korkiisa camaluhu camalkiisii aladii kaana yacmalu camalkiisii ma joogsanayo camalkii nin ruux nooloo kaleo camalkii la imanayu la mid iyo camalkiisi uu samaynayey ajrigiis iyo sawaabkiisu uu soconaya uujirya waa la dareerinaya ama la socodsiinayaayo caleyhi isaga korkiisa risqigu risqigiisa de waa ruuxaasi markaa uu dhinto fii sabiili illaahi buu ku dhintay waa shahiid buu noqonayaa saba inoo dambayso shuhadadna waa ta aynu soo marnay axyaaun cinda rabbihim yurzaquun iyo waa taa duyuur khudriye inay joogkood kuba sugan yihiin oy jannada meeshay doonaan ka marayaan waxna ka cunayaan haddaba risqigiisii ayaana loo socodsiinayaa waamina wuu aamin noqonayaa ka badbaadayaa alfataana kii fidnada badnaa ee wax fidnaynayay ama alfutaana oo fa'da la damiyo oo jamcu fatinin marka ay noqoto kuwii wax fidmaynayey ayuu ka badbaadayaa taas un bal xadiidka horta laftiga ribaad waa ficilkan raabada masderkeedii weeye oo almuraabada iyo alribaad labaduba waa masder qiyaas ahaan ah ifaacala alficaal walmufaacala raabada yuraabidu ribaadan wa muraabadatan ribaadkuna waa aliqaamatu cala shay wax lagu nagaado halkanna waxa uu yahay ribaadku waa meeshii saqriga ama xuduudda ahayd ee la filayay in cadowga uu kaba yimaado oo la joogo lagu nagaado iyadoo ilaalin dee la ilaalinayo bilaadii islaamka iyo diyaar loo yahay diyaar dee jihaadkii iyo dagaalkiina diyaar loo yahay taas baa waxaa lagu magacaabaa ribaad nagaadiga caynkaas ah waxaana taas bay tahay kolleyna waa meelaha suquurta iyo xuduudda ah ee ruuxii halkaa ku nagaa waa ruux dagaal mar kastaba diyaar u ah dhul cabsiyeed weeye waa dhulkii lagaba iman lahaa markaasoo waa geesna waa ximaayo iyo xiraaso geesna waa isticdaad liljihaad iyo taa dagaal buu u diyaar yahay bal ribaadku horta taas weeye ruuxu intuu halkaa joogana sida xadiidka inoogu sugan camalkiisanba guud ahaanba waa ninkaa dee jihaaduun u taagan dadkiisii buu ka yimi ehelkiisii hawshiisii halkaasuu fadhiya isagoo dagaal yaanu kuba jirin be u diyaara ilaalintaasoo camalkiisu waa camal khayr oo daa'ima ayaa uba soconaya wey kolleyna dadkii hore dee waa cuhuuddii hore iyo cusuurtii khaasatan meelaha gaalada iyo islaamku ay iskaga soo dhowaayeen magaalooyinka caynkaas oo magaalooyin dadkii mutadawiciinta ahaa culimadii iyo kayrkoodba aadna culimmadu ay uguba badnaayeen ay tegi jireen oo muddaa lasoo joogayey waa iyadoo arrintan loo tegayo nagaadigaa loo tegayo dee suquurtii markaa macruufka ahayd ee muslimiinta iyo gaalada u dhaxaysay haddaba ribaadku waa tan kolkol salaadii oo salaad dabadeed la suga iyo isbaaq lwuduc cala lmakaari iyo rasuulka ilaahay ribaad taasna ku magacaabo dee iyaduba waa iqaamo khayr iyo dee taas ee waa tan tashbiiheede bal horta lafdiga ribaad kaasba weeye markaa wuxuu rasuulka ilaahay yihi ribaadu yowmin waleyla maaha wax badanba waa malaa intii ugu yaraydee dee la joogi lahaa intay bila joogaan bay dadka mutadawiciintii ka tegi jireen waxa aan ciidanka ahayn oo kale kolkol bay in badan joogi jireen culimada qaarkood baa oo dhulkaas degay si ay cilmigana ugu nashriyaan tanna ay diyaar ugu noqdaan oo dadkii u rixlaynaya u xereynaya iyagaa cilmi kasoo aqrisanaya ay ahayd inay dhulkaa ribaadka ugu tagaan halkaa loogu tago suquurtaas markaas ahayd ama meel badeed ha noqoto si ay iska dariya waqtiyada qaarkood ama dee dhulkii kale iyada beriga ahayee ixtikaab ama isku dhowaanshuhu ay kaba jireen haddaba nagaadi habeen iska daa wax ka badan marka waa habeen iyo maalin keliya oo la nagaado ayaa bil dhan oo ruuxu sooman yahay ama uu salaad habeenkeedna u taagan yahay ka khayr badan ajriga iyo sawaabka ay leedahay taasi waa mida waa qeybta hore wain maata jaraa calayhi camaluhu rasuulka ilaahi wuxuu yihi waa fadli weynkanna ruuxa muraabidkii hadduu dhintaba haddamaha waa la dilayba dee halkaasina hadduu ku dhintona fii sabiilillaahi buu ku sugan yahay waa ruux shahiide hadduu dhinto jaraa calayhi camaluhu waxa u soconiyo korkiisa camalkiisa aladiina kaana yacmalu na ruuxu marka uu dhinto camalkiisii uu go-aa oo dee camalkiisii waa joogsanayaa haddaba ruuxan isagu muraabidka ah camalkiisii waa u soconayaa oo ajrigiisii baa u soconayo xadiid kale ayaa wuxua kullu mayitin yukhtamu calaa camalihi ila almuraabid ruux kastoo dhintay camalkiisa waa la joojiyaa kaan muraabidka ahaynoo ilaa yowmi alqiyaama ayuu camalkiisaasi uba soconaya laakiin xadiidku baynu soo marray ibnu aadamku hadduu dhinto ida ma idaa maata ibnu aadama inqadaa camalu ila min halaaث in aadam hadduu dhinto camalkiisu waa go-ayaa saddex khaslo mooye saddexa khaslo kani kumay jirin oo dee waa waladkii saalixa ah cilmigii lagu intifaacayay sadaqadii jaariyada ahayd xataa riwaayaadkii kale ee dee iyaguna khaasatan sadaqada jaariyadiiyo waxaa tafsiilku uguba yimi ee ilaa toddobiyo gaadhsiiyey saddexdan bay u laabmayeene iyada tani kumay sugnayn xadiidkaasna waa kaas bal markaa kan iyo kaa kan ku jamcinaynaa xadiidkaa hore idaa maata bnu aadama inqaطac camalu ila min halaaثin waxaan walow lafdigiis dee imika cumuum uu yahay saddexa mooye wixii kale way go-ayaan xadiidkeennan baa aan ku khaas yeelaynaayo markaa wuxuu noqonayaa xadiidkaasi waa wixii aan muraabidka ahayn ayaa saddexdaa camal baa ruuxa usii soconaya laakiin muraabidkii waa xadiidkan baa inoo khaas yeelaya kaas muraabidkii xukunkiisi waa kan ama ribaadkii waujriya caleyhi risquhuna waxaan leenahay de kol hadduu yahay kaa fii sabiil illahi kuba dhintuu shahiid yahay shuhadaduna waa taa aynu soo maray in axyaaun cinda rabbihim yurzaquun iyo axaadiistii horeynu soo maro taas weeye risqo waa min alfatana bal halkan sheekhu raximah llahu tacaala laba dabdi buu inoo soo naqliyey in amina la yidhaaho waa ficil musano u binaysan aminan iyo in uumina la yidhaaho xagga macnaha ma kala dheeraanayaan aminana wuu aamin noqonayaa waa ka badbaadayaa weeye uuminana waa laga aamin yeelayaa markaa macno waa isku mid taasi waa mid xagga alfataanna waa taa alfataan iyo alfutaanba waxaan idhi waa dabdigu waa jiraa marka waxay yidhaahaan intooda badan ruwaaddu alfutaan ayay halkan dabdigoodu ahaa xadiidka marka la warinayo haddaan markaa alfutaan idhaahno waa jamcu fatin sakaatinba kutaab loogu jamciyo oo kale iyo wixii la midka ahaa baabkiisii weeye ayaa fatinna futaan loogu jamciyo waa kuwii wax fitmaynayey riwaaye abi daawuud baa markaa waxay idhi uumina min fatana iyo lqabri iyaduna bal marka haddaan taa nidhaahno kuwii wax fidmaynayay aan kaba dhigno siu waxay kuba fasireen inuu yahay oo loo jeedo labadii malagee ruuxa qabriga ugu imanaye su-aalaa weydiinayay taasba weeye taas bay ay kuba fasireen markaa uu ka aamin noqonayaana ama umaba imanayaan bay noqon oo waxa weeyaan dhimashadan uu ku dhintay isagoo muraabida ayaa dee shaahid iyo markhaati waa iimaankiisii toosnaa oo wax lawaga weydiiyaa maba jirto tan buu markhaatigaas u haystaa ama hadday u yimaadaanba dee ma dhibayaanoo wax darara oo xaggeeda uga imanaya iyo iscaaj iyo taasi ma jirto iyada haddii alfataan la yidhaaho fa-duna ay fadxisan tahay waa amin alfataana ta-duna ay shidantahay waa siiqo mubaalaqo waa kii fidnada badnaa ee wax fidmaynayay dee markaasi bal haddaan taa iyada waxaaba laguma fasiri kara dee waktigaa uu dhimanayoo kale kaa had iyo goor dadka ku dadaalo inuu doono inuu haleeyo waa shaydaankii uu fidmeeyo waktigaa khaatimada ka xumeeyo oo kale iyo dee wixii lamidka insaanka fidno ku ridayey ama cadaab qabri waxay ugaba dhalato uu ka badbaadaya waa laga ilaalinaya ilah baa ka badbaadinaya bal adigu waa fadli aada iyo aada u weyn xadaثanي abu الظaahiri qaal akbarana بn whb can cabdالرaحman بn shurayxi xalayna casharkii uu inoogu sugnaa cabdالرaحman بn shurayx ee halkii xadiidkii sahl ibn xunayf xadiidkii xagga ruuxa ilaahay weydiistay shahaadada bisidqin riwaayadiisa hore laakiin waxaan kusoo aragnay abu shurayxin kuyadiisun bay ahayd magaciisii waa kani laakiin waa ninaan hore usoo maray abu shureixna waa kuyadiisa cabdiraxmaan ibn shureixna waa kan can cabdilkariim ibn اlxaarisi can abi cubaydata bni cuqbata can shuraxbiila bni simti can salmaan alkhayri can rasuuli illaahi salى اllahu calayhi wasalam matni inoo soo socdaa ma jirtee laakiin sanad baa isna halkan inoogu yimi uu dhameeyey laakiin matnigii buu ixaaleeyo kaa hore sanadkii waa kan sheegay laakiin matnigii baanu inoo sheegin oo riwaayadii horeay la mid tahay ama xadiidkii la can ayub ibn abi muuse ayuu hi xagga sanadka markaan eegno dee matnigiina waa taa aan soo sharaxnayn kama soo baxnay cabdulkariim ibn alxaaris waxa weeye iyo abu cubaydata bnu cuqba iyo shuraxbiil ibnu simt markaa taabiciin bay noqonayaan haddii shuraxbiil taabic laga dhigo barhkood baa leh wifaaduu lahaayo rasuulkii ilaahay uu dadkii u yimi buu kaba mida haddii taa la idhaha laba saxaabi baa sanadka ku sugnaanaya bal haddii kale oynaan taa sugeyn dee isna waa taabici markaa labadoodan isku xigay cabdulkariim iyo abi cubayda hore umaynaan soo arag ninka hore cabdulkariim ibnulxaaris abulxaaris baana kunyadiisa la idhaha waa nin reer masare waa nin siqa ah oo caabid ah oo bal waxa weeyaan waxa inoo dambeeya xadiid uu mustawrid ibnu shadaad ka warinayo markaa hadduu kaa ee ay sugnaato waa xadiidka muslim inoogu sugan saan sheegay taabic buu noqonayaa laakiin waxay culimmadu leeyihiinba sanadkaa inoo dambeeye ee xadiidka inoo dambeeyey kalabaadee uu leeyahay ninkan saxaabiga uu ka warinaya lamuu kulminoo waa munqadico xaafidna saadisuu ka dhiga markaa sidaa daraaddeed isagu taabicina ma aha atbaacu taabiciintii buu noqonaya laakiin taabiciinti saxaabadii soo gaadhay kitaabkeenan xadiidkan iyo kaa dambeeyeen lena bal markaasa insha allah lakiin waa kitaabka dhammaadkiisa ama akhirkiisa laga yaabo laba boqol oo xadiis wax ka yar ama boqol iyo waxoogaa unbaaba kitaabka ka dambeeya marka la eego xadiidkaas saxaabi mustawrid la yidhaahna waa warinaya waa xadiidka saacadda way dhici doontaa iyadoo reer rur nimankana ama reer orobo dadka ay u badan yihiin bal kaas baan yar haddii dee ilaahayna makansiiye waa inqidaaca waa muslimna sidaasuu kuba wariye laakiin isagaa sidaa ku wariye haddii bal taa la sugana ruyo la sugana de waa taabic haddii kalena ma aha bal waa nin siqaan leyna kitaabkeena laba ku leh ama abu cubaydat bnu cuqba ninkii de markaas cuqbat bnu naafic alfihri waana ninkii kolley maqrib iyo khayrawaan iyo dhulkaas tegey ama laga yaabo tunis iyo dee dhulkaasba furtay inankiisii weeye abu cubayda ninkan kunyadiisana waa macruuf buu ku yahay barhkood baa yidhaha mura magaciisa la yidhaahaa xaafid xajar wuxuu ka dhigaa maqbuul waa martabo hoose oo maraatibta tacdiilka kaba mida walow barhkood ay leeyihiin waa dee nin saduuquu noqon oo xasanulxadiis ah waa taabiciintii dhexe kitaabkeenana xadiidkanunbuu ku leeyahay bihina riwaayo kuma laha ee isaga ayaa xadiidkanun leh isagu waa tan xagga kale inta kale waa intaan soo aragnay salmaan ulkhayrna waa laqabkiisii oo dee salmaan ibn lislaam salmaan ulkhayr salmaan ulfarisi waa kan oo de waa ninka saalixa ee khayrka badnaa saxaabiga jaliilka waa laqabkiisii un bimacnaa xadiisi laysi can ayuba bni muusa baabun maya baabu bayaani shuhadaai dadka shuhadada ah ama bal shuhada lagu idlaaqayo caddayntoodiibuu baabkeedii yahay dee kaa isagu la dilay isagoo muqbil ah gaalo la dagaalamayo sii jeedoon mudbir ahayn dee aan sa aynu soo maray magacdoon iyo mansibdoon iyo wax kalena aan ahayn iyo halagu meelaha hala sheeg sheegay shajaacadaada waa kaa isagu waa shahiidkii laakiin shahiidku intaa kuma koobno intaa waa ka badan yahay baabkuna taasoo caddaynteedii u baabiyo dad kala duwan oon dagaalka lagu dilinba iyagu dee ilaahay nicmadii iyo tafadulkii iyo naxariistii maqaamkaa shahaado moodanaya ajrigii shahaado yeelanaya walow axkaamtii shahaada aanay adduunyo ku lahayn baabkuna taasaa inoogaba iman oo wuxuu ihi muslim xadaثna yaحyى بن yaحyى qاala qarأtu عlى malik عan sumay عan abi صاalح عan abi hurayraةa أna rasuul الlahi slى الlه عalيه وasلم qaala wuxuu yihi baynamaa waqti rajulu nin yamshi uu soconayo biطariiqi wado uu socdo oo nin baa waduu socday waa dadkii inaga horeeyey ummadii hore ayaa wajada wuxuu helay oo uu la kulmay kusna shawkin waa laan dee waxa weeyaan qodaxeedo waa laan qodaxla un weeye waa kusnan dii shawkin weeye ama kusnan daa shawkin weeye waa laan geed ka soo baxsan oo ah qodax leh dariiqi cala dariiqi dariiqa korkiisiina kusoo ku sugan fa akharahu si aanay dadka hadda dariiqa maraya qodaxdan iyo laantani aanay u dhibin ayuu laantii dariiqii ayuu dib uga dhigay fa akharahu uu dib dhigay fashakara allahu lahu waa dee camalkan khayrka ah imaadat ladaa cani dariiqna horeynu usoo maray inay khisaasha iimaanka ay kaba midtay ta ugu yarba haba noqotee ugu hooseyse waynu soo maray haddaba in dariiqa uu wixii dadka dhibi lahaa isagoo dadkii ee u turhaya u naxaya uu kaba durkiyey ayaa ilaahay subxaana wa tacaala ugu shukriyey camalkiisan uga abaalmariyey ugaba aqbalayoo waaba tani fakafara lahu ee uu u dembi dhaafay ilaah baa subxaana wa tacaala taa ku ammaanay markaasuu u dembi dhaafay oo tiibaa isagoon camal kale hadda khayr kale imaka wixii dembi dhaafka uu ku mutay dembigiisii lagaga daadiyey ayaa ahaydba ficilkan uu laba yimi fashakara allahu lahu fakafara lahu alxadiidka dee imadat ladaa can adariiq way noogu sugan tahay fadliga uu leeyahay oo dembi dhaaf baaba lagu mutay inay khisaashii iimaanka ahaydna horeynu usoo maray bartaas dariiq de qodax iyo wax alla wixii dadka dhibayay wax dulkaga yimisa tan oo kale haba noqoto wixii dhulka yaallay haba noqotee fogeynta laga fogeeyo oo dadkii maradaasi aanay u dhibin ee ajri badan ba ajri bay leedo ajrigeedii waaba kan ninkana dembi dhaaf kuba mutay waqaala waxaanu yihi rasuulki ilaahay ashuhadaau khamsatun labada xadiis wax calaaqo ka dhaxaysaa ma jirto midba la mawduuc gaara ayuu kaba hadlayaaye laakiin muslimsan wuxuu usoo dhigtay sheekiisii iyagoo san u wada socdo ayuu ka maqlay de iyaguna isaguna waa si uu kuba maqlay oo labada xadiisba waa laba xadiis oo abu hurayra warinayay oo sanadkana lagu wariyey intaas bay tahay oo waa si uu u maqlay xadiiska isagoon kala reebin oon kala goyn ayuu inoogu soo naqliyey inoogu soo wariyey waxaanu ihi rasuulki ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh ashuhadaau shuhadadu khamsatun shan weeye ashuhadaa jamcu shahiidin weeye kolley shahiid bal waa shan weeyaan oo dadka iyagu muudanaya fadligaa shahaadada waa shan almadcuunu waa kii daacuunku asiibee daacuun u dhintay walmabtuunu waa kii xanuun caloosha kagaba dhacay u dhintay ama isaahisa shuban iyo waxyaalahaas u shumayay daa kuba dhintay bal waa neeg walgariqu kii haftay ee biyo ku qarqoomay wa saaxibulhadmi dumidda kii u saaxiibkaa waa kay wax ku dumeen guri iyo ceer iyo adigu xun lagu ay ku dumeen iyo washahiidu fii sabiilillaahi kii lagu dilay dagaalka isagoo diiclahi kelimatillahi u dagaalamaya bal in xadiidka horta lafdiga almadcuun waa aladii dee maata bidaacuun daacuun buu uba dhintay daacuunkuna kolley waa xanuun dee xanuunadaa kaba mid ah oo waxaana jirta addaacuun iyo alwaba waxay dee bal matalan alwaba xanuunka caamkaa wuxuu doona haba noqdee dad badan gaadhsiisan ayay alwaba kaba cabiraan adaacuunku laakiin waa xanuun khaasa waxaana jirta culimada qaarkood oo dee san imaam nawowi adkaarkiisa iyo meelo kaleba kutubtiisa halkanba ee muqadimada ayuu kusoo horreysiiye dawaacidtii khaasatan cuhudiya cusuurtii hore dhacday iyo waktiyadeedii iyo way tiriyeen meelihii ay kaba dhaceen oo kale waa xanuuno caam ahaayo dad badan ay ku dhinteen oo taasoo kalea xafn xajarna kitaab roma uu leeyo badrulmaacuun fii fadli daacuun oo dee bal markaa weynba laakiin qaaliban culimada hore ama kuwa gariibka haba noqdeen kuwa shuraaxda haba noqdeen kuwa luqada ha noqdeene daacuunka markay tacriifinayaan waxay ka dhigaan si wax kasoo bax wax jirka kasoo baxayo busuur iyo taasay khaasatan meelaha maraaqida kilibtilooyinka iyo meelaha jirka uu jilicsan yahay markaasaa hareeraheedu intay madoobaadaan bay dee hafiifasho badanna way leedo haddana waxa raacayay matag ruuxu matago dee dhaksana waa loogu dhimanayay markaa arrinkaas bay taas bay kuba fasiraan daacuunkeenana markaa imkaan maqalana malaha dee waa nooc wabaha un kaba mido de waa ishaalkan iyo waxyaale haaliban dee kutubtaata inooguba sugan iyo taas oo waxyaalo daacuunkii ugu horreeye marka laega waktigii islaamka muuqday dad saxaabo oo aada u qiimo badnaa iyo dad badanna ay ku dhinteen sham buu ka dhacay qaryo camawaas la odhanayuu ka bilaabmay waa daacuunkii ay kuba dhinteen mucaad ibnu jabal iyo abu cubaydat ibnu ljaraax iyo dad aada u qiimo badnaayo saxaabadiiyo dee dadkii kale muslimiintaba ahaa ay kuba dhinteen sideed iyo tobankii jiradii oo kaleo dee horta markaad eegto waa busuur ay arkayeen oo meelaha kaba soo baxayo haddaba markaaba khafaqaankan iyo matagan iyobaa raacayay laakiin dee imika tan loo isticmaalo dee wax ka acamsan oo kaa wabaha ah ayaaba loo isticmaalaa iyadoon dee soo bixitaankaas iyo waxyaala jirin bal nooc saasa ayay iyagu ku fasireen daacuunkii ama cudurkan caamkee dadka wada gaadhayo oo kale oo isaguba dee cudurkaa uu soo gelay alwabaa ba yidhaahno alwaba nooc khaasa maaha waa cudurka caamkee dadka wada gaadhaya haddaba idan ruuxaa daacuunka kuba dhintay waa kan bal xataa kii isagu beledkiisa intuu ku dhacay aan ka cararin sabray isagoo muxtasiba xataa hadduu wax kale uba dhintana dee waa kaasoo dambi dhaaf iyabuu mudanaya matane haddaba almadcuun walmabtuunna waa adigu almabtuun waa dee waa albatni min albatni ism mafcuul wey waa kii dee adigu calooshiisa laba asiibe waxay halkan kuba fasireen oo imika sheekhu raximah llahu tacaala kuba fasiraya keyrkiina kuba fasiray inuu yahay aladi huwa saaxibu daai lbatni wahuwa lisaan shubad iyo waxyaalahaas uba dhintay nafti kagaba baxday ama se waxaabay barhkood alistisqa oo dadkan dee calooshu intay dee xanuun halkaa kaba dhacee dirbire ee saasoo kale noocay istisqa odhanayeen ama waxaaba lagu fasiray waa xanuunka soo joogka ku sugan ruuxu hadduu xanuunka soo calooshiisa baatinkiisa kuba sugan uu dhinto inuu mabduun ka noqonayo bal taasba weeye ama alqariqa iyo alhadmi iyo wataan soo sheegnay qolooyinkaas oo dhan waxay noqonayaan shuhaday yihiin taasba weeye inta nun kuma dhamma axaadiid kala duwan baa jirto halkan sharaxa ee wuxuu soo noqonaya wasaaxibu dati اljambi wاlxarq wاlmarأaةu tamuutu bijumcin waa xadiid muwada kuba sugan oo waa xadiid dee imaamkuna uu saxiix yeelayo kii isagu bal gubtay oo kale dee wuxuu bal matalan xariqiya dad isaguna kuba dhintay waa xaaladii xanuun adag le dhib badan leh taas oo kale shahaadadii buu mudanaya haweeney iyadoo dee waxa weeyaan umushii ku dhimatay oo kale ama bal taas kale waa tafsiiradoodii mid kaba mida barhkood ba iyadoo ilmiheedu xataa intaa uurka leed oo kale ilmihii calooshooda uu ku jiro hadduu jaamicatan waladaha fii badniha waa barhkood baa kuwa fasiray walmaratu tamuutu bijumcin bal xadiis baa nufasa ahaayo taasaan ku fasiranayna laakiin halkan tafsiirkaasba kuma sugna wuxuu imaam nawowi raximah llahu tacaala kuba fasiraya un alatii tamuutu xaamila jaamicatan waladaha fii badniha kaas buu sabab ka dhigay waxaana la yidhi albikr ama wixii tii ilmuhu intuu ku baktiyey caloosheeda iyadoo dee si ugu jiro kuba dhimatay oo kale iyadna lagu fasiray bal waa haweeneydaasna iyadna waxay mudanaysaa shahiid bay shahiiday noqonaysaa taas oo kale waa kuwan iyada balminka xadiidka inooguba suran daatuljambina kolley waa xanuun bay dee daatuljambi kolley agtoodana mashhuur buu kuba ahaa waxay ka dhigaan si wax basuur iyo wax ruuxa uu busuur iyo quruux yeelanayo laakiin daakhiliya waa laga yaabaa inay dee xanuunka feedhaha ku dhaco oo kale taa ay tahay silliga ay tahay oo waxay kaba fasiraan waa busuur ama quruux baadinka iyo dhinaca ahaa oo dee ruuxu uba dhimanayo kale daatuljambia bal matalan xanuunka ay idhaahaan taasna xadiidku uu kuba yimiyo waa tan bal waxaan leeyahay kolley axaadiisu intan kuma dhamma horeynuu soo maray man qutila duuna maali fahuwa shahiid iyo man qutila duuna damihi iyo deentaas iyo bal diintiisa iyo maalkiisa iyo ehelkiisa iyo isagoo daafacaya ruuxii la dilayna inuu shahiid yahay xaafid ibn xajarna kolley fatxulbaari raximah llahu tacaala si caadid said umuuro dee tatabuc dheer buu leeyo wuxuu ururiyey ilaa bal axaadiisa weliba duruqdoodu fiican tahay labaatan xadiis dee markaa labaatan khasro wax kaba badan ayuu ururiyeyo taa iyadu bal shahaadada mudanayaano ama shahiid uu soo aroray inay shahiid noqonayaan hadday saa kuba dhintaan waana kolley kitaabujihaad iyo markuu xadiisyadan sharxayay ayuu kuba ururiya sina risaaluu leeyahay kolley dee taasi ay mundalaq u ahayd iyo malaa halkii uu kaba dhaqaaqay uu qolooyinkaa ku ururiyo sheekhan sheekh maxamed cali aadamna waaba normiyey risaaladiisii konton baydin ka badan waa risaalada suyuudiye bal waxaan leenahay arrinku waa badan yahay xagga wuxun baan kuba xambaaraynaa xadiidkani hadduu shan kaba dhigay oo ziyaada ay jirto ee rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh si ay kuba jamcin jireen markay cadad ahaan waxyaale isu tacaarudaan markii hore intii yarayd baa loo sheegay haddana waxyi baa u yimi fadliga ilaahay ziyaadadiisa oo markaa dee in ka badan oo ilaahay subxaana watacaala kuwa tafadulay oo dee shuhadadaas noqonaysa ayaaba jirta xagga marka la eego marka leeyahy waa shahiidna waa axkaamta aakhiro iyo fadligiiyo darajaadkay dee xataa haba kala tagsanaadeen oo tafaawud waa jirayaaye ayay shahiid ku yihiineen laakiin adduunyo markay noqoto taa isagoo dagaalamaya la dilay uun mooyaane dee weliba gaalo dagaalkeed ku jira uun mooye intooda kale axkaamtii shuhadada ma laho waa la maydhayaa laguna tukanayaa ee waxa weeyaan taas oo kaasun baa dee isaga ka duwan oo axkaamtii shahiidka adduunyo leh aakhirana le dee wixii aan isaga wax ka xumeeya aanay jirin iyagu si aakhiray shuhadadeed yihiin adduunyada dadkan kale lamidka ay dadkan kale caadika si kale u dhimanaya ayuun bay la xukumiyeen وxadaثnii زhayr بن xرb qال xadaثna jrيr عan shayr عan abيه عan abي هurayرaةa qال أنه qاaل qaala rasuul ade aabihii markii horeba sanadka waa kii inoogu sugnaayo sumayi baa ka warinayey imikana inankiisii suhayl baa ka warinaya waa abu saalix aabihiya wuxuu hi abu hurayra qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa wuxuu yihi maa tacuduuna maxaa ku tirinaysaan ashahiida ruuxa shahiidka ah fiikum dhexdiina oo ka shahiidka ah maxaa ku tirinaysaan waa kee shahiidku idinka agtiina markay noqoto qaaluu waxay idhahan yaa rasuula allahi man qutila ruuxa la dilo fii sabiili illaahi dee waa isagoo liiclaahi kelimatillaahi u dagaalamayo oo muqbiloo dee mudbir ahayn laba dilo fahuwa shahiidun dee iyagu waa kaasay hayseen oo kaas baa shahiid ah qaala markaa rasuulka ilaahi wuxuu uhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ina shuhadaa ummatii ummadayda shuhadadoodu idan macnaa waa idaa kaana alamru calaa hada alxaal wey haddii shahiidku uu yahay inuu ku kooban yahay unkaa dagaalka lagu dilay arrinku hadduu taayooy waa idan waa haddii arrinku yahay saa aad sheegtay onoo shahiidku uu yahay unkaa dagaalka lagu dilay la qaliilun ku yar weeye way yar yihiin qaliil dee jami markaas kollay lafdigu jamci iyo wixii dee ama jamacla labadiiba de waa lagu sifayn karaaba oo imika halkan shuhadaa ummati idan la qaliiluna iyo ama waa la de ifraadiyaa lana jamciya waayo macno keliya ku wada dhacaya ya la qaliilun waa mid ina shuhadaa ummati idan kol haddii xaaladu taa tahay oo arrinku hadduu yahay unkaa dagaalka lagu dilay uu shahiid yahay shuhadada ummadda dad yar bay noqonayaan qaaluu waxay dhaheen faman hum yay yihiin yaa rasuul allahi rasuulka ilaahi ow qaala wuxu uhi man qutila ruuxa la dilo fii sabiili llahi fahuwa shahiidu kaasi waa kay sheegeen waman maata ruuxa dhinta fii sabiili llahi ku dhinta fahuwa shahiidun oo eg midna waa kii dagaalka lagu dilay isagoon dee cararay la dilay kaasi waa qutiladii man maatana sakan muraabidka oo kale dagaalkii baaba la joogaa faraskiisiibuu ka dhacay silaaxiisiibaa kusoo noqday siaynu caamir kuba soo aragnay si caadiyu isagaba dhintay oo kale adugu waa si un sabab adigu aan ahayn qatligii unbuu uba dhintay isagoo fii sabiilillaahi ku sugan kaasna waa shahiid isagu waman maata ruuxa dhinta fi daacuuni daacuun ku dhintaana fahuwa shahiidun waa xadiid waman maata ruuxa dhinta fi lbadni waa bisababi badni calooshiisa sababteeda oo waa daac calooshiisa kuba sugan isaalkii ama isistiya waxyaalaha ay kuba fasireen fahuwa shahiidun kaasna shahiid weeye qaala bnu miqsamin ina miqsam baa yihi eg xadiidka suhayl ibnu abi saalix baa abihi abu saalix ka warinayey abu saalixna abu hurayru ka warinayey nin baa jiray xadiidkan markii uu sheegayey la joogay oo maqlayay oo la yidhaaho cubaydullaahi ibnu miqsamin oo horena kitaabka inoogu horeeyo meel aan kusoo aragnay ninkaas baa deeta wuxuu yihi isaguna aabihii abu saalix suhayl aabihii buu ka maqlay san suhaylba ugaba maqlay markan suhayl xadiidka sheegayeyna waa joogay markaasaa wuxuu yihi ashhadu waxaan markhaati ka ahay calaa abika abiha aabbaha korkii oo waxaan qirayan caddaynaya calaa abika fii hada alxadiidi xadiidkan wa fii riwaayati hada alxadiidi anahu qaala inuu yihi walgariiqu shahiidu macnaa suhayl baan inta aan qabanun aabihii ka qaban maha aabihii xaggiisa inuu ka yidhi waa xadiidkii marfuuca abu hurayre uu kaba wariyey markaasaa wuxuu leeyahy waxaan caddaynayaa aan qirayaa oo dee aan markhaati ka ahay aabbaha kor yaan dee aan markaan qirayaan furayaaba inuu xadiidkan markuu warinayay ku daray kuwa aad tirisay walgariiqu shahiidun waa xadiidkii marfuuca ruuxii biyaay waa tii xadiidkii hore aan kuba soo marray taas mase hariiqii oo waxa weeyaan waa tii aynu soo marray walgariiqu kii qariiqa ahaa ee biyo ku qarqoomay daad baa qaaday oo biyo adigu qarqiyey kaasna shahiidun shahiid weeye oo kuwan bay kuba jiraan bal xadiidka kolley duruq dambe oo inoo dambaysa un mooyaane matnigiisii waa kaa inooba dhammaaday taa horena waan kaba soo hadallo waan kuba soo joogsanee laftigan shahiidna kolley waxaa adigu yidhaahaan waxa shahiid hoga waxyaalo fara badan buu xaafid maxajar iyo soo naqliyay kaba mid tahay shahiid waxaaba loo yihi oo isagii kol haddii ilaahay yihi ha odhanina way dhinteen bal hum axyaaun cinda rabbihim yursaquun shahiid macnaa waa xaadir waa ku ruux jooga waa ruuxaa noolee jooga oo kale taas baa shahiid loo yihi maya wuxuu arkayaa markaa wixii ilaahay kuba karaameynaya taas oo kale markaas buu arkaya adigu bal aqwaalo kalena waa la yihi ee ama may ilaah iyo malaa'igtiisiba u qiray oo dee inuu ahlu janno yahay waxyaala yidhi yidhaahna laakiin bal shahiidku waa kaa martabada iyo sawaabka badan aynu soo aragnay leh وxadaثnي cabdالحamid بn bayan بn اlwasidiy qaal xadaثna khaalid markaas waa abdxaan can سhayli bhada اisnaadi mثl غayra ana fي xadiiثihi xadiiثkiisa waxa kuba sugnaa qaala سhayl qaala cubaydاللahi بn mqsm ashhad عalى akika na markii hore xadiidka waxa warinaya bal sheekha msلm haddaan eegno زhayr بn xarbin imikana cabdالxamid بn bayan اlwasidi baa warinayo sanadkan buu ku wariyey isaga in kolleyna nusqooyinku iskuma wada waafaqsanee nusqooyinka in badan oo kamiday sani dhacday dee barhkoodna may dhicine sanadkii riwaayada hore wifaaqii baa dhacday laakiin kol haddii muslim kala duway ee san ruwaadda ama nusakda badankooda dhacday bay arrintu tahay riwaayadu e wuxuu xadiidkiisii kuba sugnaa inuu suhayli yidhi qaala cubaydullaahi bnu miqsamin waa taan lahayd magaciisu waa cubaydullahi intaasama ashhadu calaa akhiika أنه زاad في hada الحadيiث وmن غرqa fahuوa شhahid bal xadيiثku macno waa kii hore uno macno waa inaanu qariiqii sheegin shayl riwaayadiisa cubaydاللahi بن mqسمna xadiidka uu wariyey saa u isaguba u wariyey abu صاalحna uu kaba wariyeyoo waa ziyaado markaa ka maqnayd ama dhaaftay isaga waxa weeyaan shayl o isagu inoo sheego intaasi waa xadiidkii horeba o inoogu sugnayde laakiin maxaa meeshii jira markii hore waxaan soo aragnay ashhadu calaa abika imikana maxaa ku sugan waa inta isbedelka eega uusoo ashhadu calaa akhiika waa walaalka waa intan weeye riwaayadii hore abika ba tii zuhayr tan cabdilxamiid ibnu bayaan waa calaa akhiika taas wey marka nusqooyinka intooda badanna waa ta dhacday laakiin bad bay nusqooyinkaba dhacday nusqooyinka ashhadu calaa abika marka waxa ay tahay un sawaabkuna waa sida riwaayadaa horeynu ku soo aragnay iyo nusqooyinka qaarkood halkan wixii dhacay oo kama warinayo suhayl walaalkii ma sheegayo ee ninkuu sheegaya waa abu saalix abu saalixna suhayl aabihii buu ahaa ninkaasuu cabdilxamiidna mee uu kaba wariyay cubaydullaahi ibnu muqsamna markaa walaal uu leeyahay suhayl oo uu yidhaaho waxaan caddaynayaa oo walaalkaa korkii dee aan ku markhaati kaba ahay inuu xadiidkan intaa ku siyaadiye ma jirto suhayl walaalkii kama warinaya abibu kama warinaya markaa sawaabku waxa weeyaanuun nusqooyinka qaarkood halkan wixii dhacay iyo riwaayada hore waxay noogu sugan oo ciddan uu cubaydullaahi ka maqlay waa abuu abi markaa abuu suhayl eh maaha akhu suhaylin ma aha waa suhayl aabihi oo abu saalixa markaa sawaabku wuxuu noqonayaa saa inta horeba kusoo aragnay wey وxadثnي محamed بن xاtm qال xadثna بhز qال xadثna وhayb وhaybkani waa وhayb بن khالد بن cajlاn weeye maaha وhaybkii aynu soo maray xaletee وhayb iبن الwardi xale waxaan soo sheegnay ninkaa وhayb iبن الwardi caabidka ahaa inuu xadiidkaa keliya mslim ku leeyahay laakiin ninkani marar horena waan soo aragnay ninkaasi weliba bukhaari riwaayo kuma laha whayb ibn اlwardi muslimun buu riwaayadaa ku leeyahe ninkani waa rijaalu sita waxa weeye bal matalan waa wahaybkaa kale horena markaa waynu usoo arki jirnay riwaayaadkiisa wahaybkaa weeye ee iyada wahayb ibn lwardi almaki halkaa horeynumadi soo maray xalayna markii waxaan soo yar naqliyey inuu sufyaan thawriye markuu majliska kaba kaco odhan jiray qumuu bima ila ayibi waa san xale aqriya waanasa dee kitaab aada u yar dabdisan dhacday laakiin markaan u laabnay kutubtii usuusha ahayd saxaafi muxajar tahdiib tahdiibkiisa iyo dee meelahan horeysay oo kale siyarkiiyo dhammaan oo tarjamu ku leeyahay waxay cibaarada thawri ay tahay waana cibaarada sawaabka ah ee waa qumuu bina ila abiibi abiibkana wuxuu ujeedaa waa abiib lquluub weeye oo dadka cabsida ilaahay badnaa intuu hadlayay ilmadu kaba di'i jirtay araggiisan waa mawaacidna waa lahaa intaan hadalkiisa iyo mawaaciddiisa laba gaadhin baa samtigiisan iyo araggiisani ruuxa khasho iyo cabsi iyo dayasho fiican ku beeri jirayoo waa qalbigii buu daweynayaa weeyaanoo darabkiisii iyo adduunyo doonki iyo waxyaalihii kale zuhdi buu kuma xambaaraya dee qolooyinkaasay da marka markaa waxaan leeyahay dee kolley waa dabitaanka tafsiirke lafdiga adayib waa kitaabkan markaa hore kasoo naqlinaya dhacday lakiin markaan dee kutubtii ka horeysay cibaaradan iyada soo naqlisay u laabnay taas waa lafdigu adayib ahay waa adabiib waana ta sawaabka dee iyagay odhan jireen waa dibada qulubteed bal markaa haddaba waa wahayb ibnwardi kaasi kana waa ninkan kale waana isla daba qom waa saabica un labadooduba ama atbaacu taabiciinta raggii ugu waaweynaa xadathana suhayl bihada isnaadi wa fi xadiiii waxaa ku sugnaa xadiidka bal markaas tan imika suhayl wahayb xadiidkiisa qaala wuxuu yihi suhayl akhbaranii cubaydullah bnu miqsamin can abi saalix naag markaa dee inaga ziyaadadii uu sheegaya markaa muu odhan dee xadiidka intiisa kaleba aabihii waa ka maqlaye iswada raaciyo inta ninkan uu ka faa'iideystay eeg waa had iyo goor waa casu lfaa'idati ilaa mufiida ruuxu hadduu wax kuu faa'iideeyo shukriga cilmigay ka mid tahay iyo taas bay ka mid tahay hadal fiicanuu sufyaanu thawri lahaa amaana barakada cilmiga yidhaahamba barakatlcilmi waa cazu ilaa qaa'ili cilmiga barakadiisa waa ciddii wax ku faa'iidaysaod u tiiriso oonad ka dhigin waxaad adigu garatay oo taas oo kale aad tidhaaho taas oo kaleo markaa hadal fiican uu lahaa thawri oo dee ay soo naqliyeen dee saaxib kashfa alkhafa iyo dee aimo kale ama ibnu jamaacadu dee rag kala duwan baa soo naqliye iyo dee waxa weeyaan sakhawi kitaabkan uu sheekhiisa uu ku tarjamaya aljawaahir wadura laba idhaaye إن إن نسبة الفائدة إلى مفيدها من الصدق في العلم والشكر بكبع عبر فائدة دي والله نسبة عندك فائدة سي وعلمي كرنشي جيسي إيو الشكر علمي كوامتاي وديتاس مركاسو راعيي iyada qarinteeda taa la qariyo oo taasoo kale la qariyaana min alkadibi fi lcilmi wakufri waa been cilmigii la sheegayo iyo gaalnimadii dee ixsaankii iyo wanaaggii iyo ciddii wax ku faa'idaystay kufrigii lagaba kufriya ama ixsaankii la qarinayay ayay kaga mitay de kaleyna culimada hadalkoodu jaanibka waa ku badan yahay oo de waa waxa bal masalan haddii laystiraa isuge mala risaalaba noqon lahaa haddii umuuraha la tatabuco ama camalkoodii iyo siday yeeli jireen oo kale iyo ama hadalladoodii jaanibkaas ba ahaa ee waxaana kaba mida hadaladoodaas way marka waxa weeya min barakati اlcilmi cazuhu ilaa qaa'ilihi taas tanna waa taasoo imika xadiidkii wuxuu yihi akbaranii cubaydullahi bn اlqsam waa intan intii kale inagu wariyo can abi saalixin wazaada fiihi wuxuu siyaadiyey walqariqu shahiidu xadaثna xamid bn cmar albakراwiyu qaala xadaثna cabdاlwaaxid yacni bna ziyaadi قال حدثنا عاaصم وعاaصم بن سليمان الأحول waynu soo mray عن xفصة بنت سيrين qاaلت waxay tihi xفصة بنت سيrين waa hweynedii caalimada ahayd caabidadana ahayd horeynu kitaabka ugu soo aragnay dee iyaguna محamed بن سيrين kii صاaلxa caabidka caalimka ahaa taas warica ahaa walaaشhii weeye koley سيrيnna walaa wuxuu ahaa dadkii sabiyadii ugu horreeyey dee dalka bilaadda islaamka soo gaadhay ayaabuu ahaa waqtiyadii futuuxaadkii ciraaq iyo jaanibkaasba anas ibnu malik baanuu addoon uba ahaayo markii dambe ayuu kitaaba ahaan ama mukaataba ahaan buu ku xoroobay dad labaataneeye ka badan buu dhalay laakiin dadkaas ilaa toddoba ama lix ama aduu toddoba ayaa ruwaadda axaadiista iyo cilmiga kaba mida ha kala badsadeebo waxaa kolkol dhacdayba saddex walaalo ilmo siriin oo xadiis sanadkii ku wada suganoo midba mid ka warinaya ilaa ka ugu dambeeya anas ka warinayo anasna dee waa mawlahoodii ayuu yahay aabahood xoreeyey haddaba xafsa bintu siriinna waa haweeney caalimada wataan janaa-is iyo aada uguma soo maray oo dee khaasatan xadiidkii umucadiye maydhitaanka meydka oo kale iyo dee waa dadkii qeybta kaba ahaa ee umucadiya lagaba warinaye bal waxay yidhaahaan dumarkaa dee taabicaadka ahaa kuwa ugu mudan marka la eego cilmi iyo camal ugu mudan ee waxay saddex bay soo qaadaano waa iyada xafsa bintu sirin iyo umudarda oo isagu suyuudi labadu ku gaabsadaba weeye oo wabintu sirina wa umu darda khayr nisa macrifata wazuhda bu alfiyadiisa ku idha ima sirin iyo umudarda waa umudarda isuqra laba umudardaala jirta waa tayar weeyaan dee iyadu taabiciyada ta kale waa saxaabiyad waa umudarda suqra oo abudarda baa labadaba wada qabay une ayaa wuxuu yidhaha dumarka oo dhan waa dumarka ujeeda waa dumarkii taabiciinta de maha dumar oo dhane khayr nisa macrifata wasuda laakiin waxay iyana kusoo daraan camra bintu cabdiraxmaan oo de aynu soo aragnay kitaabka in badan iyado caalimada saddexaasba waa cilmi ahaan iyo camal ahaan iyo waa taabicaadkii haddaba xafsa bintu sirin ba qaalat waxay tihi qaala lii anas bnu malikin anas ibnu maliki baa wuxuu igu yidhi ee de waa mawlahoodii aabahood buu mawlahoodisa ahaayo de waa iyaga bima maata muxuu kuba dhintay yaxya bnu abi camrata waa nin ay walaalo ahaayeen siriin baa abuu camro la odhanayey marka waa yaxya bnu siriin weeye yaxya bnu siriin waa nin dee nin siqa ah oo axaadiis wariye laakiin walaalkii maxamed iyo waa ka hor dhintay waa kanoo anas ibnu malik oo nool buu dhintay anas ibnu malik oo nool xabso weydiinayaayo macnaha xanuunkii iyo wixii uu ku dhintay muxuu ahaa taas buu ihi imana de waa bani waa maadii istifaamiyada iyadoo xarfujar markuu galay alifteedii la gooyey waa qiyaas intaas de waana wax dee taas waa la gooya qur-aanka waata kusoo noqnoqoteen qaalat waxay tidhi qultu waxaan idhi bidaacuuni xanuunka daacuun malaa daacuun sagaashanabeeyadii hijrada iyo dhacay kaas buu ku dhintay qaalat waxay tihi markaa xafsa faqaala wuxuu yihi anas baa odhanaya qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay baa wuxuu yihi addaacuunu shahaadatun likuli muslim daacuunku wuxuu shahaado uya ruux kastoo muslimoo ku dhintay shahaadu u noqonaya qofkii saabirka muxtasibkan beledkiisii ka cararin ee adkaystay ee markii xanuunkaasi bilaabmay aanso dhan bal meeshan kaba dheerow taas oo kale dee waana taas inaan laga bixinna rasuulka ilaahi na amre marka xanuunkaasi dhaco inaan ruuxii dabad ka joogayna aan u soo gelin waa xajri sixiya bal masalan taas hor beryahan dambe ay dadka kale gaadheen laakiin waa kaafil islam waa kaasoo rasuulka ilaahi baa taa amre kaas saabirka muxtasibka hadduu dhinto dee idna shahaadadun waa mudan iyo ajriga waa yeelanaya hadduu isagoo saabira muxtasiba ama xanuunkaa ku dhintaa mayaanu ku dhiman ba الطاعون شاة لكل مصر وحدثنا الوليد بن شجاع قال حدثنا علي بن مسر عن عاصم في هذا الإسناد بمثله باب فضل الرمي والحث عليه وذم من, وذم من علمه ثم نسيه هذا كان باب فضل الرمي والرمي جنتان كان لبابكي إيبوينكي وحيالها عين كاسة فلاريه اللقانيو dee waktigaa hore weeye imikana waa wixii ramyi dee quwada badankeeduba maanta waa ramyiga une saa rasuulka ilaahiba sheegay fadliga ramyigu uu leeyahy oo barashadiisa iyo taa weeye iyo walxasi caleyhi isku boorintaas iyo wadami man shaksi ceebeyntii ama damintii calimahu bartay uma nasiya dee intuu faraa ka qaaday iska iloobay marka dambe oo ramyigii uu yaqaaniy iska iloobay taas ayuu baabkiisa yahay xadaثna haarun ibn macruufi qaal akhbarana ibn wahbi qaal akhbaranii camr bn اxaariثi can abi caliyin sumamata bni shufayin abi caliyi sumamata bni shufayin alabdani horey nuu soo maro waa nin iqa oo taabiciya camr bn xaarina waa ninkii faqiiha ee imaamka ahee dabaqada imaam malikiya aada ha uga horeeya geeri dabaqadiisa ee reer masar weeye anahu samica wuxuu maqlay cuqbata bna caamirin sumama maqlay cuqbata bna caamirin saxaabigaas masarna muddo amir kaba noqday yaquulu xaal ku qowlayo samictu rasuul اllahi salى اllahu عalيه waslm rasuulka ilaahay baan maqlay walxaal wa rasuulka ilaahay cala lmimbari mimbar uu ku sugan yahay yaquulu xaalu ku qowlayo waaciduu lahum ma اstadactum min quwatin macnaa aayaddan buu aqriyayey suuraةu anfaal inooguma sugan oo waaciduu diyaarsada lahum waa lilacdaa iyo kufaartii waxa u diyaarsataa ma stadactum wixii aada kartaan waa wax alla wixii aada karaysaane min quwatin quwo ah quwo iyo xoog ah ee waxaa soo gelaya bal maalan wax alla wixii adigu bal iyagii lagaga hortegaye quwo ahaa taas u diyaarsado idinku dee waxaa lay timaadaan maaha waxa iyagii a uga baahantiino quwadiitay idinka iyada idin siiyaan maanta daana idinka joojeyna idinku diyaarsada oo iyagii wixii aada karaysaane quwo ah quwadii cilmi ahaaneed iyo dee quwadan cuddo ahaaneed labadiba way soo gelayan markaasaa taasuu aqriyay markaasaa rasuulku muxuu yihi alaa hooye ina alquwata quwadu waa quwada inteeda badan alramyu ganitaanka wax la ganayo weeye alaa hooye ina alquwata alramyu quwada inteeda badani waa mucdamkeedan kuma fasirayna si alxaju carafa alramyu waa ganida alaa ina alquwata alramyu taas buu ku celceliyey tafsiirka ayadna quwadan way bayaan baa rasuulka ilaahi baa inoo fasiray marka wixii kale aqwaabtan ka duwan ee dee lagu fasiray quwadana xadiidkan baa meesha kaba saaraya haddaba quwadan layna faray idan diyaarsano wa min ribaad ilkhaylna waa dee la socod waxa weeye inteeda badan iyo mucdamkeedu waa ramyi taasba weyn macnuu waa maxay waktigaa hore wixii lagu dagaalami jiray seefna waa lagu dagaalami jiray waranna waa lagu dagaalami jiray qaansooyinkii iyo dee leebabkii iyo ama dee wixii ama xeraabta iyo eebooyinkii ay ama dee ay geli jireen fallaadhihii ay geli jireenna waa lagu dagaalami jiray intuba haddaba waktigaasba marka la eego quwada inteeda badan iyo dee nikaayada badan kolkol gaadhsiinaysa waa ramyigay ahayd oo sababtu seefta iyo waranku seeftuna waa nin aad dee isku dhex jirtaan waa kaa gacantaadu gaadhaysunbay wax ka taraysay warankuna kan ridadaadu gaadhayo laakiin ramyigu mid kaa durugsan buu gaadhayay bal waxaa dhaci karaysa iyadoon dee dagaalkiiba maalan aan halaysa soo dhex gelin waktigaa hore dee dee taas umuuraha lagu dagaalamayay qaa'idkii ama ra'sal katiiba dee inta lala helo sahmigii halkaa ciidankiisuba kuba jabayayo markaa iyadoo xagga nikaayada iyo waxtarka iyo iyadoo bal maalan dheer cid kastana waxay yeeleysa ciddii joogtay waxaa laga yaabaa markay noqoto seef iyo ridadaa ay noqoto warmaa dadkii shujacaanta unbaa isu soo hadhayay de dadka aan shujacaanta ahayn heerkaa may soo gaadhahaynba waa tan ardaashi u weeye laakiin markan kale dee ciidanku dhan yahay waxaa waxtarka badan yahay dee waxay da ramyigan waktigeennana eeg hadday tahay wax saro laga soo tuurayo wax badan laga soo tuurayo waxaan beriga laga ridayo waxba wada ramyi waxaan imika wax duminaya wax baabiinaya taas oo kale dee waxa weeye waa tan ee kolkolna kumayaal kilomitr ama boqolaal kilomitr oo lasoo gaadhin laga soo tuuraya wax kasta haatee waa rami un waa wax la ganayo weeye wax la ganayo dee sawaariq adigu dee guud ahaanba waa tan wada inteeda badantaa weeye ama wixii kaleba dee xabadii la isku redayna waa rabyiga uno waktigeedan bay weliba aad usii caddahay usii muuqataa quwaduba inay tahay ramyigaasoo dee kaa isagu ninba ninkaa uu xagga kaga xoog badan yahay waxaan uu haystaa marka la eego ridadiisa iyo halkay gaadhayaan uu kaba dheer yahay ka kale waatanoo nimankan imaka waay markaa dee xoogga way sheeganayaaoo kale markay marka laga yaaba inuu lix boqol oo kilomitr ama kun kilomitr u jiro ay wax kasoo ganaanaya meesha kuwa baabiya iyagii wax lala gaadhayaa ma jirto kii kale wuxuu la gaadhayaa ma jirto tii wax baabinaysa waa tan marka quwaduba waa ramyi weeye rasuulka ilahi baana saa yihi waktigeennana de waaba quwadu waaba ramyigaasun alaa ina alquwata aramyi alaa ina alquwata aramyi alaa ina alquwata aramyi وxadثna hاrون بن معروف qال xadثna بن وهب qال أخبرnي cمر بن الحاrث عن أbي عaلي wa صmامة بن شhuفayin waa kaa magaciisa عن cقبة بن cاmr qاaل سمعت رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يقول ستفتح waxa la furan doonaa oo l عalaykum korkiina loo furi doonaa aramuna dhul baa laydin furi mعnaa ilahay baa naصriga idin siin galabada idin siin dhul maanta ayaa qabsan doontaan oo dee ama reer farisa ka qabsadeen ama reer ruom intii badnayd ba kaba qabsadeen oo de waa taa saxaabigan warinayna waa kanba isagu masr iyo dhulkii iyaga laga qabsaday joogay waxa weeyaan ayaa laydin furi doonaa araduna radna way fadxisan tahay haddii adig malaba shaadun in la reebaa wayakfiikum اllahu ilaahay idin kaafeeyaa macnaa sharkoodi iyo dhibkoodi iyo wixii cabsi uu kuba riday iyo halac iyo idinku quwo badan idin siiyo ayuu ilaahay dhibkoodii idinkaga kaafeeyaa dhulkoodina waa qaban doontaan haddaba haisdhiganina weeye oo falaa yacjizu waa se ii xarakaysan laadu markaa naafiyay noqonaysa falaa yacjizna dee waaba malaa tii lafdigii daahirka marka horeba ahaa haddaan nahyi ku la-da ka dhigno falaa yacjiz yaanu ka caajizin axadukum axadkiin anyal huwa inuu ku ciyaaro ku dheelo biasumii leebabkiisa ama falaa yacjizu kama caajisayo lakiin nafyigu bimacnaa nahyi unbuu noqonaya markaa isagana ka xeel dheer oo nafyigu haddaan ka dhignana bimacnaa nahyi weye axadkiin yaanu ka caajisan ama kama caajizayo anyal huwa inuu ku dheelo yaanu ka caajisan baasuma ujeedadu waa dhulkii waa qabateen cadowgii waa ka qaalib noqoteen taaha isku dhiganina eh wixii marka laga eeg tadriib ahaa tababar ahaa arrinkan dee aad ku tababaranayseen oo de ina ruuxu hadduu muddo leebkii iyo waxyaalihii iyo wixii markaas ama ramigii isticmaali waayo halkii markii hore de uu aad iyo aad u yaqaanay waxaane inta badan aanu wax la sheegi jirin marka dambe u iska iloobaya oo dee arrinkii waa wax hadaya goor fara kuhaynun weeye fara kuhayn haddaba axadkiin arrintaa inta isdhigataan yaanu ka caajisin inuu si halkan uu ciyaar kale iyo wax kala geli lahaa hadda dagaalba laguma jiro laakiin inuu tan ku ciyaaraba ciyaartiisu ay noqoto ciyaarna maay cibaaday u noqonaysaa inuu ku dheelo had iyo goor ku tababarto leebabkiisuu gano waa si dee aan loo iloobin tadriibkiina uu socdo taas iyo de wixii kale quwadaas baa hayna haddii kale wixii kale daysaay oo dhami aad faraha ka qaada adiguna waad iloobaysaa wixii aad faraha ka qaadaba waad iloobaysaa fulma waa fara kuhaynta فلا يعجز أحدكم أن يلهو باسمه بأسمه وxadثnah dاود بن رushayد qال xadثna الوليد عن بكر بن wlيdku waa dee markii horena snadkii waa wlid الطyاls wlid بن عبد الطyاlسي عن بكر بن مdرع عن cمر بن الحاrث عن أbي عaلي الهمdاني ninki baa نisbadiisu inoo tim reerkii reer hمdاn baa loo نisbeeyey qaaل سمعtu cقبة بنa cاmr عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل xadيiثkii hore mid laba mida xdثna محمد بن رمح بن المهاaجر qال أخبرna الlayث عن الحاrث بن يعقوب عن عبدالرحمن بن شhماsة أmا فqaymn الkمي لcقبة بن cاmr horta bal فqaymkan تrjamadiisa ma hayne lakiin xadيidka sanadkiisa kamid ma aha xadيidka cabdالرحمن بن شhماsة ayaa warinaya cقبة بن cاmr inooga warinaya ama arintan inooga warinaya ee ninkani su-aashun buu lahaa cabdiraxmaan ibnu shumaasa ama shamaase ama shimaasana horeynu usoo maray oo kolley weyn horeynu usoo maray ama xaaris ibnu yacquub hore umaynaan soo arag waa nin taabiciinta raggii ugu yaryaraa kamida waa ninkan sanadka hore ku sugan eeg iyo sanadada in badanna aan soo aragnay caalimka faqiha aabihii camr bnu xaaris camr bnu xaaris aabihii weeyo xaaris ibnu yacquub baa la yidhaahaa waana sikaaru taabiciin sidii inankiisa cilmigaa badan ma lahayn laakiin waa ninkaa riwaayaadna waa leeyahay waana nin caabidu ahaa cibaado badan ayuu ahaa oo siqaaru taabiciina kitaabkeena malaha xadiidkan iyo laba dambeeyaba waa leeyahay oo axaadiistii intaa weeye ama inankiisu waataa ee had iyo goor uu inoogu soo noqnoqdo layt ibnu sacaad oo maanta ka warinaya ayaa laga soo naqliyaa yacquub isaga inankiisa xaaris ka fiicnaa ka fadli badnaa xaarisna isaga inankiisa camar ama camr isaga ka fadli badnaa fadliguu sheegayana waa xagga cibaadada iyo taqwada iyo jaanibkaas buu leeyahay dee waa rag markaa wada qiimo badnaa weeyaanoo inankiisana walow jaanib cilmi markaan eegno dee uu ka wada mudan yahay aabihii awowgiiba laakiin jaanibkii cibaadadu sheegaya camalkuu eegaya ayuu leeyahay inankiisa imaka marka la eego imanka xaaris inankiisa camar jaanibkaa isagaa uga mudnaaba waa nin caabido ahaa wuxuu yihi haddaba fuqaydkaas baa cuqba ku yihi takhtalifa takhtalifa hamsadiisa fahamkaan qadaraynaay ma waxaad dee isu daba maraysaa aada ku noqnoqonaysaa weeye beyna haadayni algaradayn labadan hadaf dhexdooda macnaha waxa weye de had iyo goor falaa yacjiz axadukum an yalhuwa biasumi waa taa aynu soo maray isagaaba warinayay dadkuna si ay dee tadriibka halkee waxyaalo kale lagu maaroobiyo ama lagu shuquloomi lahaa markaanay dagaalba ku jirin had iyo goor dee taas sihaamtoodi iyo leebabkoodi iyo si aan loo iloobin bay ku tababaranayeen oy kuba ciyaarayeen oo taas qaradkuna waa waxaan ama dee la dhigta hadafkan wax lagu ganayo wey waa waxaan lagu toog baranayo shaygan la dhiganayo hadafke leebta lagu ganayo kaas baa qarad lagu magacaaba haddaba isagoo da-ah oo weynaaday ayuu haddana hawshan ku jiray uu tadriibkan kuba jiray oo dee hadafkan uu tegaya kanuu kasoo noqonaya haddana uu ku noqonaya waxaa dhici karta leebkiisii uu ganay buu haddana soo qaadanaya taas bay ahayd markaasaa su-aashan lagu yihi takhtalifa takhtalifu beyna haadayn alqaradayn qaradka aqraab bay ku jamciyaan saa sababba asbaab ay uguba jamciyaan marka waxaana weeye waa shaygan dee lagu dhigan hadafka lagaba dhignay ama lagu toog baranayo lagu markaase la dhigteen walxaal anta kabiirun adigoo nin weyn oo yashuqu caleyka arrinkan socodkan iyo waxaan uu kuba dhibayo qaala cuqbatu cuqba wuxuu yihi lawlaa kalaamun hadal haddaanu jirin hadalkaasoo samictu aan maqlay min rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay aan kaba maqlay lam ucaamiihi waxaan iskumaan kalifeen oo mashaqadiisa iyo dhibtiisa uma adkaysteen taas buu yihi lam ucaamiihi kolley nusqooyinka sanbaa intoodii badnayd dhacday nusqooyinka qaarkoodna lam ucaamihi baa dhacday sida sharaxabay noogu sugan marka lam ucaamihi la yidhaaho waa sida dee aynu naxwadii aan garanaynay waafaqsan oo lamtu waa xarfu jasmin ficilkii mudaaric bay jasminaysaa ficilkana kol hadduu muctal yahay dee wuxuu majsuumin bixadfi xarfi lcila oo ya-diyoo go-do markaa lam ucaamihi la yidhaaho laakiin tan lam ucaamiihi ay noogu sugan tahay horena wax lamida waynu soo maray luqa carbeed oo jirtana weeye ishbaacun weeyaanoo kasradii un baa la jiiday oo xarafkani kaba dhashay taasba weeye ama dee kolkol iyadoo lamtii aanay kolkol aanay xarafkii uba goyna way jirtaayoo sa malaa mar horena uu soo qaaday masale tan laba mid ahayd halkan kuma sugna shaarixe bayd macruuf ahay oo bal marka dee ay meelahan soo qaaton alam yaatiika halkii alam yatika ay ahaalayb alam yatika wlambau tami bima laaqati labudu bani ziyaadi niman dee laga maqan jirayo ilmo ziyaad la odhan jiro alkamalo la odhan jiray waa nimankii kaamilta taas buu geeloodii qaaday o deetuu lahaa warkaasi miyaanu ku soo gaadhin rimaankoodii waxaa la kulmay meel kale intu ka qaaday ayuu dee dhul kale kaba iibiyey waana nimankii taas ahaa reer cabsi haddaba alam yatika buu yihi waa tan oo kale ee bal waxaan leenahay waana luqo uunba jirteen lam caanihina macnaa waa lam uqaasi mashaqada ay tani leedahay iskuma kalifeen oo lama kulmeen oo dee iskuma dhibeenba weye taasuu yihi qaala alxaaris markaa xaaris baa wuxuu yihi faqultu liibni shumasata hadda waa yacquub ani qaala xaaris baa itaa xaaris ibni yacquub de faqultu waxaan ku ihi libni shumasata wamaa daaka hadalkaasi muxuu yahay oo rasuulka ilaahay ka maqlay qaala wuxuu yihi inahu qaala wuxuu yihi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh man calima ruuxa ogaada barta aramya waa wuxuu bartay ramyigii ninkani waa nin dee tababar qaatay si wax loo ganayey buu bartay oo dee xaggaasuu markaa ku fiicnaaday uma taraka u ka taga faruu ka qaado deetuu dib u iloobay falaysa mina kaasi anaga naga mid maaha aw faqad cas aw qad casa amase cisyaan buu laba yimi haddaba taas buu isagoo ka baqanaya ayuu dee isagoo da-daasa tadriibkaa kuba jira wey bal in yar baan raacin baabu qowlihi salى الlahu عalيه waslm la tazaalu daaئfaة min umati ظaahiriina calى اlxaq laa yadurhm man khaalafahum waa xadiidka inoo soo socdowno tarjamadiibuu usoo dhigtay axaadiista qaarkoodna waynu soo maray baabkana ma dhammayn doono markaa kollay sharaxa qayb ahaan waan iska dibdhigi doonaa axaadiista wixii balcanyar la qabayn karna intooda hore ayuunbaan la qabaynaynaa waa axaadiis yar dhowr ah saxaabo kala duwan ay warinayaan ee isla macnaa laakiin haddaan doona macnaa waan yar dambaysiisanayna cashar kale bilowgiisa haddii ala idhaahe imakase axaadiista qaar unbaan la qabaynaynaa laa tazaalu tarjamadana waxba ma laqbayno de waa xadiidka laftigiisiiye ama tarjamadu xadaثna سacيid بن maنصuuri وabالرabيع الcatakiyi وqtaybaة بن سacيidi qalوا xadaثna xmad whuو بن زaydi عan أyuba عan abi qilاabata عan abi asmاءa عan sawbana abu qilاaba cabdالlahi بn زayd الjarmi waa ti aynu in badan soo aragnay abi asmاء isaguna الraxabi horaynu usoo maray cmr بn marsad waa nin taabiciya abu qilاaba waa taabici ayub waa taabici intuba saddex taabici cmr بn marsad barhkood baa cabdالlahi بn marsad kaga dhiga الraxabi sawbaanna waa mawla rasuulillaahi salى اllahu alayه wasalam saxaabi jaliilo sawbaan ibna bujdid laba yidhaaho qaala wuxu uhi qaala rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalam laa tazaalu kama suulayso daa'ifatun koox min ummati ummadayda ka midi daahiriina waa khabarkii tazaalu weeye o de waa tii kaana akhawaadkeedii kaba mid ahay inay yihiin kuwa haalib ah oo cadowgoodii ka qaaliba weeye daahiriina muuqdo qaalib oo cadowgoodii kaa qaaliba calى اlxaqi xaal ay ku sugan yihiin xaqa korkiisa ay kuma sugan yihin oo laa yadurhum aanuu waxyeelahayn man khadalhum ciddii nusradooda ka tagtay u hiilin weynii hoojisayna waayo iyagii baaba dee qaaliba aanuu waxyeelahayn xataa yaatiya ilaahu yimaado amrullaahi amarkii ilaahay amarka ilaahayna dee waa qiyaamihii adigu horteed horaynu kitaabulimaan usoo maray dabayl baa iman doonta dadka mu'miniinta arwaaxdooda wada qabata markaa qiyaamadu waxay u dhacaysaa un kufaar iyo dadkii shiraaru naasun bay u dhacaysaa haddaba waa waktigaa dee ilaa laga gaadhayo dee diintii waa taa qaa'imka mustamir bay noqon doontaa ilaa waktigaa laga gaadhayo haddii meelo qaarkood dhibi ay jirtana meelo dadkaasi ay joogaan un baa jira xataa yaatiya amrullahi walxaalahum kadalika xaaladoodu iyagoo saa kuba sugan qaalibnimada iyo madaahirnimada walaysa fii xadiidi qutaybata wahum kadalik macnaa sheekhyadiisii saddexda ahaa qutayba ahaa wahum kadalika uma sugnay labada kale kuma sugan tahay balkaasi waa xadiid axaadiisu waa isla wada macno si unbaan u wada sharxi doonaayo waxadaثana abubakr ibn abi shaybata qaala xadaثana wakiicun xa waxadaثana ibnu numayrin qaala xadaثana wakiicun wacabdatu kilaahuma can ismaaciil bni abi khaalidin xa وxadثna بن abي cmr wlfظ lah qاaل xadaثna marwan yعni الfazariي عan ismaaعيil ismaaعيilku waa kii marka horeba ku jiray ismaaعيil بn abi khاalid can qaysi qaysna waa qays ibn xaazim ibn abi xaazim baan ujeeda can اmgiirati mgiratuna waa صaxaabigii mgirat bn shucba dadkuna waa dad kitaabka kuba soo noqdoo raggani qaala wuxuu yihi markaa mgiira samictu waxaan maqlay rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm yaqul xaal ku qowlayo lan yazaala kama zuulayaan qowmun qowm min ummatii ummadayda ka midii daahiriina inay yihiin kuwa haalib ah kuwa daahira cala annaas waa dadkii cadowgooda ahaa weeye iyagu haalibiin kaba ah xataa yaatiyahum ilaa ugaba yimaado amrullaahi amarkii ilaahay waa riixda qabla qiyaami saaca iman walxaal hum daahiruuna ay daahiriyiin oo dee cadow hadduu dhinacyo qaarkood dhibi wey jirtaa sida waqtigeenan laakiin cadow muslimiinta baydadoodii wada baabiiya oo dhammaantood meeshii dee wada tirtira taa ilaahay kuma sallidayeen iyagu dhexdooda taa iskuba sameeyaan mooye sida xadiisba yimi bal xadiidkaasoo baadna isagoo aada u dheer baabu kitaabka akhirkiisa macnaha alfaado kale leh ayuu kuma sugan yahay oo laga yaaba in habeenka dambe soo yar qaadno xadiidkaas dambeeye haddaba ilaa uu yimaado amarka ilahi wahum daahiruuna waxadaثanii mxamed ibn raaficin qaala xadaثana abu usaamata qaala xadaثana xadaثnii ismaaعiil waa in abi khaalidun can qaysin qaysna in abi xaazima laba nooda reer ah axmase weeye qaala samictu mgiirata bna shucbata yaqulu samictu rasuul اllahi salى اllahu عalيه waslm yaqulu bimili xadiiثi marwana sawaan xadiidkii marwan ibnu mucaawiya alfazari uu horiyey ee uu ka wariyey ismaaعiil ayuu ka maanta uu ka warinaya abu usamana la mid yahay isagoo wax farqiga aan u dhexayn وxadaثna mحamed بن msنى ومحamed بن bشhاar qala xadaثna mحamed بن jaعفari qala xadaثna شhucbaة عan simak بn xرb عan jaabir بn samurة عan النabiyi slى الlaه عalيه وsلم أnahu qaal lan yabraxa kama zuulayo haada diinu diinkani qaa'iman mid daahira inuu yahay mid taagan inuu yahay yuqaatilu ay dagaalamayaanna calayhi calaa hada diini cusaabatu daa'ifa iyo koox min almuslimiina muslimiinta kaba midi xataa taquuma saacatu diintani waa jiraysaa diin ka dambeys oo nasakaysaana ma jirto ummaddanna ma baaba-ayso ilaa dee waqtigaa amarkaa ilaahay gaadho haddaba iyadoo diinkani mid qaa'imayn iyo cusaaba muslimiinta kamida ay haystaan ku dhaqmayaan ku dagaalamayaan korkii ilaa saacaddu ay kaba dhacayso axaadiista kolley waa inoo wada dambaysaaba qaybo kale xadaثnي hاrون بن cabd اللaahi وxajaaج بن شhاacir qاal xadaثna xajaaج بن محamedi qal qaala بن jurayجin qaala wuxuu yihi xajaaج qaala بن jurayجin isagaana dadigiisu ta ahaa sheekhiisan iبn jurayج oo uu hadda in badan laazimay wuxuu kaga soo naqliyaa waa qaala u badan kolkol baan can iبn jurayجin meela ku aragnay qaala akhbaranii abu زubayr anahu samica jaabir بn cabd اللaahi yaqul samictu rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslama yaqul xaalu ku qowlayo laa tazaalu طaa'ifaة min umatii kama suulayaan yuqaatiluuna inay dagaalamayaan calى اlxaqi xaqan dee ay dagaalamayaan cadowgooda la dagaalamayaan cala xaqi xaq korkii xaalay kuba sugan yihin oo daahiriina ayiin kuwa gaalib ah ilaa ywmi اqiyaamati waa ilaa qurbi ywmi اqiyaama ilaa intay riixdaasi kaba imanayso xadiidkan raqamkiisa kun sagaal boqol saddex iyo labaatanba weeye raqam horeo mukarara muusiin xadiidkana isagoo saasa intaa leeg riwaayada jaabir bn cabdillaahi ayn kitaabuliimaan kusoo maray bal raqamkii boqol iyo lix iyo konton haddaa u laabantaan laakiin wuxuu la socday un ziyaado kale oo ah nebi ciise soo degitaankiisa waa baabkii nebi ciise iyo soo degitaankiisa kusoo arooriya xadiidka u dambeeyey in yaroo ziyaado oo halkaasun baaba ahayd meelaha caynkanana raqamkii horay siin jireen sida xadiidka inoo dambeeyo oo kale bal taas waa lakiin axaadiis horu inoola mid yahay xadiiskana horey kitaabuliimaan ugu soo maray balnawi halkaasu sharaxa markuu kaa sharxaya inuu axaadiisan sharaxeeda iyo guud ahaan ku yar horreysiiye xadaثana mansuur bn abi muزaxinin macnaa xadiis kale oo inoo bilaabaya waana xadiiskan ku joojin doono labadiisa dariiq markaan laqbeeyo sababto sharxii waan wada dambaysiisanay o axaadiisa kale ayaan markaa habeen dambe ama habeenka sabtaa la wada sharxi doono haddii a la idhaha laakiin kan maxaa inoogu sugan kun iyo toddobiyo soddon waxay ka dhigan tahay waa kitaab zakaat baa raqamkani ahaa xadiidkani inuu halkaa inoogu soo maray ayuu haddaan egno xadiidkan baabkana intaa midna lafti keliyana baabkaa kumaynaan soo arag ay imika raqamkiisa siiyeen laakiin riwaayada labaad ee xadiidku leeyahay ayaa man yuriid illaahu bihi khayra yufaqihu fi ddiin intaas baa xadiidkan isagoo xadiis dee ah mucaawiye ayaynu kitaabu zakaad kusoo maray waxaa la socotay de waxa weeyaan de markaa laba socotay ilaahay subxaana watacaala waa qaasim aniguna khaazin baan ah iyo waa intii ay laba socotay xadiidkii dee taasi ay laba socotay wey intan markaa waxaan leeyahay dee raqamkii hore ay siiyeen xadiidku kolley maynaan soo arage laakiin qeybta dambe ee xadiidka un duruqdiisa kaba mida madaxiisan ah man yurid illahu bikhayr yufaqihu fi ddiin baa inoo horreeyey raqamkaa inoogu horreeyey kitaabu zakaat waxaana la socday dee ilaahay inuu yahay qaasim isaguna uu mucdiga yahay maye rasuulka ilaahayna qaasimka yahay oo bal matalan taas oo kale iyo axaadiis jaanibkaas ahayd ee mucaawiya warinayeyba bal waa waxyaalaha yar muuqdo waxaa kaga habboonaa baan leeyahay kaa hore in raqamka hore la siiyo waayo kaasi laftigan buu inoogu soo maray wuxuu yihi markaa haddaba xadiiskii xadaثna yaحya بn xamزةa can cabdالرaحman بn يزيد بn jaabirin ana cmayr bna haniءi xadaثahu qaala samictu mucaawiyaةa calى الminbari yaqulu samictu rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم yaqulu laa tazaalu daa'ifaة min umatii qaa'imatan mid taagan sugan oo ku toosan inay tahay biamri llahi amarka ilaahay laa yaduru maanu waxyeelayn man khadalahum kii hoojiyey aw khaalafahum ama khilaafay xataa yaatiya amrullahi ilaa amarka ilaahay u yimaado walxalahum daahiruuna cala annaas dadkii iyagu ay qaalib kaba yihiin وxadaثnي اسحاaq بن منصور qال أخبرna kثيr بن هiشhام qال xadaثna جعفر وهuو بن برقان qال xadaثna يزيد بن الأصم qال سمعت معاaوية بن أbي سفyان ذkر xadيiثا يزيد بن الأصم aynu hore usoo aragno nin taaبعي oo maymuuno iyana hbryar ay u ahayd iبن cabاs bay hbro wadaag ahaayeen bal mثalا taas baa wuxuu yihi معaaوية maqlay isagoo xadيiث sheegay rawaahu uu wariyey عan النaبiيi صلى الله عليه وسلم hadaba lam asmchu معaaوiye maan maqlin rawaa isagoo wariyey can inabiyi sala allahu calayh wasalam calaa mimbari mimbarkiisa korkii xadiidan hayro oo wuxuu leeyay intii aan khudbadiisa xaadirayey markuu mimbarkaba khudbaynayay aan joogay maalintaasun baan arkay isagoo xadiid rasuulka ilaahay kaba warinaya oo sheegaya inta kale maan maqlin qaala wuxu uhi markaa mucaawiya qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam man yuriid illahu bihi khayra ninka ilaahay khayr weyn tanwiintana waa litankiirkani waa litacdiim khayr weyn ninka ilaahay la doono yufaqihu wuxuu fahamsiiyaa oo u baraa fi diini diintii ayuu fahamsiiyaa o dee taas walaa tazaalu kama suuleyso intaasi waa intii xadiidka aan kaba soo maray ziyaado kalu lahaa xadiidku iyo duruq walaa tazaalu kama suuleyso cisaabatun jamaaco min almuslimiina muslimiinta kamida yuqaatilu cala xaq macnaa diintu ma baaba-ayso ma tirtirmayso inkastoo cadowgoodu meel kastaba kaba wada yimaado haddii dhinacyo qaarkood ay dee dhibaata gaadhana kolley diintu waa taa qaa'imka taasna kuma baaba-ayso dee waa sidii dhacday markastoo cadow dabad ugaba yimi oo kol kol laysidhi malaa dib dambaysaba markaa waxba dee markaa ma joogayaan oo diintani ma baaq noqonayso e haddana diintii waa taa weliba faafaysa bal diyaartoodii ku faafaysawna walaa tazaalu cisaabatu min almuslimiina yuqaatiluuna cala alxaqi daahiriina ay yihiin kuwa qaaliba calaa man naawaahum ciddii la colowday ee qaalib kaba yihiin ilaa yowmi alqiyaamati wallahu subxana wa tacala acla aclam